أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegeystayaal qodobada warkada hornimo ugu doorka roon dagaallo culus oo sababay khasaare xoogan ayaa ka dhacay deegaano dhaca waqooyiga dalka itoobiya shilgaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa ka qayladhaamiyey jabka iyo khasaaraha murtadiinta kasoo gaaray furimaha dagaalka weerar qorshaysan oo lagu dilay askar murtadiin ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose munaasabad lagu soo gebagabeynayay fadro waxbarasho ee mucaadka sakhaawe ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladiini ah usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmadaasi ganacsatada magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya ayaa cabasho ka muujiyey burburin uu goobahooda ganacsi u geystay maamulka gaalaraaca ah ee somalilan munaasabad lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalinjabisay dugsiga sare ee alfurqaan ayaa ka dhacday degmada buulufulaay ee wilaayada baay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii hijiriguna ay tahay lix iyo labaatanka bisha dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu doorka ronaayay intaasi aheen haatan isagii oo dhan dagaallo culus oo khasaare dheliyey ayaa ka dhacay deegaano dhaca waqooyiga dalka itoobiya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare wararka ka imaanaya gudaha dalka itoobiya ayaa sheegaya in weeraro culus oo khasaare xoogan geystay uu isbuucii lasoo dhaafay maleeshiyaadka faano iyo ciidanka dowladda xabashida itoobiya ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka amxaarada weeraradan oo ka kala dhacay deegaano ay ka mid yihiin waqooyiga shaawa bariga iyo galbeedka gojaam iyo sidoo kale deegaano ka tirsan isla gobolka amxaarada ayaa lagu soo waramaya in khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidanka dowladda itoobiya sida ay tabinayso warbaahinta maxalliga ah ee itoobiya sida ethoobian news dagaaladan oo qaarkood socday dhowr maalmood oo xiriir ah ayaa dhegta dhiigga loogu daray boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka abiy axmed geesta kale ururka xoreynta oromada ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano o l a ayaa lagu eedeeyey xasuuq loo geystay dad rayid ah oo ka dhacay deegaanka kamaashi oo hoostaga gobolka benishanguul ee galbeedka itoobiya ugu yaraan lix iyo toban qof oo rayid ah oo carruur ay ku jirto ayaa la dilay afar iyo toban kalena waa la dhaawacay kadib markii koox hubaysani ay deegaanadaasi weerar ku qaaday arbacadii lasoo dhaafay sida dadka deegaanka u sheegeen warbaahin laga leeyahay dalka ingiriiska madaxa xafiiska nabadgelyada iyo amniga gobolka oo weerarkaasi ku eedeeyey kooxda o l a ayaa sheegay in kooxdan hubaysani ay gudaha u galeen xaafado dad rayid ay degan yihiin halkaasna ay ku laayeen tiro dad ah dalka itoobiya ayaa marba markaa kasii dambeysa xaaladiisa amni sii daraysa iyadoo dhacdadani ay noqonayso tii labaad oo isla aagaasi ka dhacda muddo ka yar laba bilood weeraradan waxaa sii dheer afduubyada xarkaha goostay ee kusoo badanaya gudaha dalkaasi itoobiya mahadsanida caliyare shilgaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya sida uu ku waramayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan saddex aa dhimatay een, saddexda waxaa waaye lamadii isla dhalatay iyo gabaray gabar xabiiba dhashay iyo labadii gabdhood oo isla dhalatay mid midaa gabar dhashay gabadheedii waa dhimatay gabadheeda kalena waa dhaawac shil gaari oo geystay khasaare xoogan ayaa maalintii shalay waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari nooca xamuulka qaada iyo mootobajaaj dadkii saarnaa mootada oo ahaa isku qoys ayaa waxaa gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa dhacdadaasi ku dhintay ilaa saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen ilaa laba kale mid ka mida dadkii goobjoogga ka ahaa dhacdadaas ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen saddex aa dhimatay een, saddexda waxaa waaye lamadii isla dhalatay iyo gabaray gabar xabiiba dhashay iyo labadii gabdhoodoo isla dhalatay mid midaa gabar dhashay gabadheedii waa dhimatay gabadheeda kalena waa dhaawac gabar kaloo iyagana uun ehel eeyihiinna waa dhaawac isbitaalay jiraan labadaas digfeeraa loo qaaday marka saas awgeed murugadaas oo mowtul fajaa ayaan la kulannay saaka waa qayb ka mid ah shilalka sida joogtada ah kaga dhacaya magaalooyinka waaweyn ee dalka haba ugu badnaato magaalada muqdisho kuwaas oo sabab ay u yihiin wadooyinka waaweyn oo u xihan kooxda riddada taasoo gaadiidleyda ku qasabtay inay maraan wadooyin cidhiiri ah mahadsanida waa xasaan sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa ka qayla dhaamiyey jabka iyo khasaaraha murtadiinta kasoo gaaray furimaha dagaalka warbixinta warkan waxaa haya marwaan maxmed xilli dagaallo culus oo khasaaro badan lagu gaarsiiyey cadowga ay isbuucii lasoo dhaafay ka dhaceen deegaano dhacbariga gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayay weli iska soo dabadhacaysaa qeeladhaanta ka soo yeeraysa saraakiisha murtadiinta xildhibaano siyaasiyiin iyo saraakiil dhammaantood ka tirsan murtadiinta ayaa warbaahinta ka sheegay in dagaaladii isbuucii hore ka dhacay deegaanka cilahareeri ee duleedka muqori ay ku dhinteen boqolaal askar iyo saraakiil ah murtadiinta ayaa ka qeeladhaaminaya howlgallada mujaahidiinta iyo dhimashada tarabeelka ah ee soo gaartay maleeshiyaadka murtadiinta waxayna ku qeeladhaaminayaan in aysan dagaalka ku sii jiri karin cabdiqaadir sandheere oo ah duqii hore ee magaalada beledweyne ee maamulka isku magacaabay hirshabeelle ayaa sheegay in guuldarrooyinka murtadiinta ka soo gaatay dagaalada duleedyada muqkuri ay keentay jabkii cadowga ee degmada aadan yabaal dagaal ku dambeeyey aadan yabaal ka dhacay markii ciidamadu ka baxeen taliyihii wuu ku sugnaay ciidankii lixda kun ahaa ee ku sugnaay aadan yabaal markii ay ka baxeen dabcan sargaal kuu sare ciidanka taliyooda waa la soceeyey maalinka waxay ka dambeeyeen lama arag maalinkaas ugu dambeysa saraakiisha asoo furun jooga lama arag asoo had dagaalka hadda socda maalmahan tegaya furunta lama arag oo ku maqan niyajab wuu dhici karaa ciidanka qalabka siday wuxuu ku duuqaxay sargaalkii ciidamada asoo u horeeya oo macnaha maartahay niyajabsan ayay waxay dul mareen degmooyin gobolka hiiraan oo ayay dul mareen ilaa gurceel sii socdeen qaar maquri diyaarad ka raaceen qaar macnaha intii xeebta soomare xamar ku soo xaroofeen sargaalka murtadka ah ayaa eedeen kule u jeediyey xasan gurgurta iyo saraakiisha ciidamada oo uu ku sifeeyey kuwa niyadjab iyo lubahaar ka qaaday macrakadii aadan yabaale ee dhacday bishii lasoo dhaafay mahadsanid marwaan warar qorshaysan oo lagu dilay askar murtadiinta ka tirsan ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta kamiin u dhigay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmada janaale iyo deegaanka buufow ee wilaayada shabeellada hoose khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ayaa la sheegay in saddex ka mid a murtadiinta goobtaasi ay ku bakhtiyeen halka laga soo qaniimaystay laba qori oo ak afartan toddoba ah iyo boosashkooda sidoo kale waxaa la tilmaamay in goobta ay ku gubatay mooto murtadiintu ay lahaayeen munaasabad lagu soo gebagabeynayay fatro waxbarasho ee macadka sakhawa ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cismaan axmed ubow ayaa warbixinta warkan haya macadka imaamu sakhaawi oo ah macad lagu barto qiraa'aadka tobanka ah iyo culuumta qur'aanka waxaa xaruntiisii ugu horreysay laga furay magaalada jilib wuxuuna furan yahay muddo shan sano ah iyadoona macadka ay u soo xidhaysteen arday fara badan oo ugu yimid waxbarashadiisa in badan oo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya oo ay ka mid tahay magaalada muqdisho muddada uu furan yahay macadka waxa uu soo saaray arday kuwaas oo macadka ka qaatay ijaasada sanadka ee uu bixiyo macadka sanad kasta macadka waxa uu qabtaa munaasabado lagu soo xidhayo sanad dugsiyeedka sidoo kalena ardayda waxaa lagu siiyaa dowraad dheeri ah oo kor loogu qaadayo heerkooda aqooneed inta aysan fasaxa gelin dhowaan xarunta macadka ee magaalada jilib oo ah xaruntiisii koowaad waxaa lagu qabtay munaasabad heerkeedu sarreeyey maamulka macadka ayaana ka warramay waxbarashada macadka iyo muddada uu furan yahay waxaa ku soo dhowaataan machad sakhaawi alladii iftutixa min caam alf arbacumiyatin wa inain wa arbaciin waxaanu fadhinaa maanta alyowm alakhiir min diraasati machad fii hadihi sana sannadka kun afar boqol afartan iyo lix dhammaadkiisii ayaanu fadhinaa sida la ogyahay macadu sakhaawi wuxuu shaqaynayaa muddo shan sano ah macadu sakhaawi waxaa lagu bartaa culuumta qur-aanka kala duwan sida tasxiixa taxfiidka qiraa'aadka oo tobanka ah iyo kutubadii qiraa'aadka ka hadlayey waxaan leenahay marxaban bikum fii machad asakhaawi lilqiraa'aat waalijaazati bisanad wasalaamu calaykum waraxmat ullah qaar ka mid a ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed muddadii lagu guda jiray munaasabadda هلات فلبت المعالي لبابها وصوت بها ما ساغ عذبا وسلسلا وفي يسرها التيسير غمت اختصاره فأجناد بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا فتم نظام الدورة احسب بعدها وعام أضاء حجي فأحسن تفاؤلا صددت عن البيت الحرام وزورها المقام الشريف المصطفى أشرف الملا وطوقني الأعراب بالليل غفلة ما هي مقامات الوحي أو طرق الوحي الثلاثة مع الدليل المقامات الوحي وهي أولا إلقاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا أن يسمعه الله كلامه من وراء حجاب ثالثا الوحي بواسطة رسول وهو الملك sheekh cabdiwaaxid waxa uu ka mid ahaa culimmadii kelimaadka ka jeediyey munaasabadda maanta waxaan joognaa xafladeeda machad ulimaam asakhaawi liliqraa walijaaza bisanad khayr badan baa halkaa runtii ka muuqda intaan dee dhegaysanay alqur'aanu wa culuumuh waxba lagama tegin waxaan leeyahay marka hore ikhlaasu alcamal lilaahi caza wajal ahlulqur'aan hum ahlullaahi wa khaasatu sida xadiidkaba ku yimid sharaf intaasaa nooga filan qur-aankaanna haddii la haadee fadligiisii dee ehelkiisa laga sheekeeyay lama soo koobi karo nabigu wuxuu lehy calayhi salaatu wasalaam iqra'u lqur'aana fa innahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabi almaahir bilqur'aan maca safarati alkiraami albarara waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa isagana munaasabadda ka hadlay isagoona la dardaarmay ardayda isugu jirta wiilasha iyo gabdhaha ee wax ka barta machadka imaamu sakhaawi ardadan wiilal iyo gabdhaba isugu jira oo macadu imaamu sakhaawi ilaahay subxaanahu wa tacaala u qadaray qur-aanka ilaahay inay ku bartaan iyo qiraa'aadka farxad weynay inoo tahay maantana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina soo gaarsiiyey sanadkan kun afar boqol afartan iyo lixda gebagabadiisiiyo lasoo xiraaya dufcada shanaad ardadana waxaan leenahay waa dadaasheen ilaahay adin barakeeyo meel fiicanaad maanta maraysaan dadaalkiinana wuu muuqdaa ilaahayna ha idiin ziyaadiya leena subxaana wa tacaala waxaad barateen ilaahay kalaamkiisa subxaana wa tacaala cilmi insaan ilaahay uu ku deeqo cilmigii ugu wanaagsanaayu ilaahay subxaana wa tacaala nasiib idinkugu daray idinkoo da-yar qiraa'aadkii tobanka inaad barataanoo cilmiga aad xambaartaan yuu ilahay nasiib idinkugu daray nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama waxaan rabnaa arday waxbartay oo ilaahay diinkiisa xambaarsan akhlaaq nalaho ummadduna beri ay ku hagaagayso macalimiintana waxaan u dardaarmayaa ardayda sida qur-aanka ay u barayaan oo kalaamka ilahay aad oga saxaysaan inaad ugu dadaashaan akhlaaqdoodan inaad wanaajisaan oo ardayga lagu tarbiyeeyo siduu ummadda oola tacaamuli lahaa sida ugu wanaagsan in lagu tarbiyeeyo ardadan insha allahu tacala ina hor joogtaan gabdhahii wiilalba leh ilaahay inoo barakeeyo kuwo diinka xambaaro ku dhaqma allah inooga dhiga kama marneen waalidiinta oo iyagana bogaadiyey heerka waxbarasho ee ubadkooda ilaahay baa mahadoo dhan u sugnaatay bacdallaahi midhahan hadda aan arkayno iyo tacliintan iyo aqoontan iyagaa isku dhabarjabiyey iyagaana noo soo saaray waxaan kaloo u mahad celinayaa bacdallaahi waalidiinta ku soo tacbay ardadan waxa aan hadda maanta arkaynay ee meeshaan ay soo bandhigeen ee machadu saqaawi annaga ardada waa soo diri jirnay laakiin ma moodeen midhaha inay intaan dhan yihiin aqoontii intii inaan dhan tahay ilaaha ku mahadsan dhammaan intii ka qayb qaadatay mar hore iyo mar dambe amniga kulli dhammaan waan u mahad celinaynaa aad baan ugu macaansannay idinka waxaan idinkula dardaarmayaa toban qiraad noo soo bandhigteen hadda waa yeelladii baan nahay waa idinku soo tacabnaye cilmigan annagana guryaha markaa noo imaataan bal hal hal qira keliya ha nala baro waad mahadsantahay cismaan maamulka islaamiga degmada abu aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowra diini ah usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqana degmadaasi casaab carafaad ayaa tafaasiisha warbixintan inoo haya dowradan sharciga loogu magacdaray safiya bintu cabdimutalib ayuu maamulka islaamiga ee degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe usoo gebagabeeyey haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaas munaasabadan lagu soo gebagabeynayay dowladan ayaa ka dhacday degmada bu'aale waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada culimowdiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa gebagabada dowladda kelimaad ka jeediyey sheekh xasan takar oo kamid ah culimowdiinka islaamka isagoona ka hadlay muhiimada barashada cilmiga sharciga ah walaalayaal qofka ahlu cilmiga waa ahlu khashya weeye waltaqwa waliimaan walikhlaas waltawxiid kaas wey ahlulcilmigu kaas wey walidaalika sidaas baa ilaahay markhaatiga uu naftiisa iyo malaa'igtiisa ayuu haddana dadka ahlucilmiga ah oo aan soo sheegnay oo sifaatkaas leh u geliyey ilaahay wuxuu yidhi subxaana شhahid اllahu أnahu laa إilaaha ilaa huwa اlmalaa'ikaةu وaululcilmi qaa'ima bilqist cilmigaa isaga ah ziyaado ilaahay laga dalba wey ilaahay oo noo ziyaadi la yidhaahdo ilaahay waa ku baryaynaa ilaahw nagu sugl ilaahay qur-aanku tilmaamaya subxaana walaa tacjal biاlqur'aani min qabli an yuqضىa ilayka waxyuh waqul rabbi zidnii cilmaa sidoo kale haweenka muslimaadka ah dowladda ka faa'iidaystay ayaa ka warbixiyey duruusta ay qaateen iyo aqoonta ay kororsadeen waxaa maalmahan inoo socotay dowro saddex maalin ah oo magaceedu uu yahay safiya bintu cabdilmualib dowrada waxaan ku qaadannay waxaa ka mid ah haddii aan bidhaamiyo insha allahu tacaala gabadha muslimadda booska ay ku leedahay islaamka qur-aanka iyo jamcintiisa sidoo kale waa lagu hadlay oo waan kusoo qaadannay culummaa khayr allah siiso alfiqhu fi ahaara sidoo kale waan kusoo qaadannay xuquuqu zawjeen waan kusoo qaadannay infaaq fii sabiili illah jidka ilaahi in wax lagu baxsado midda ugu fadli badan inay tahana sidoo kale waan kusoo qaadanay aayadaha qur-aanka iyo axaadiista saaad maqlayseen nin inaag walaalaheena waxaan ku garab taagannahay dhiiggeena ma intiiba laa ilaaha ila allah ay ka qarayaan waxaan kala jecel ma laha gaal iyo gaalla jireenba allahu akbar marka muslimiinta guul allaha siiyo walaalaheena falastiiniyiinta dhibaataa haysataa allah ka dulqaada
bismi illaahi araxmaani araxiim waxaan rabay inaan wax yar ku soo koobo shicir dowrada aan ku cabiray bismi ilaahi alwaaxid araxmaani الحي ذي الجلال والغفران الحمد لله الذي قد أنزل كتابه على الرسول أحمد ثم صلاة الله والسلام على نبينا خير الأنام وبعد إن هذه منظومة أردت أن أقرأها محدثة عن دورة محمودة مؤثرة مجموعة مربوعة مظهرة وسميت بها صفية التي وفت بسيفها على اليهود وفي اقتداء هذه المكرمة منقبة محمودة مفضلة وكان مطلوبا من البنات يردن أن يكن عابدات وكم بنات قمن في المهالك يخضن الاحتكار في المعارك فضل البنات ليس بالمحصور من قول منظوم ولا منثور ودورهن في الجهاد بارز من حفاظ الحديث حكما maamulka islaamiga ee degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlaha diiniya u qabta qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada bu'aale iyo deegaanada hoos yimaada waad mahadsantaha casaam ganacsatada magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya ayaa cabasho ka muujiyay burburin uu gobahooda ganacsi u geystay maamulka gaalaraaca ah ee somalilan cabdiqani maxamed ayaa warbixintan haya qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa kasoo horjeestay burburin uu maamulka shahadala dirirka ah ee la baxay somalilan uu ku hayo goobaha ganacsi ee kala duwan ganacsatadan oo saxaafadda kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxay si adag kaga soo horjeesteen tallaabooyinkan foosha xun ee uu ku kacayo nidaamka uu majaraha u hayo murtad cabdiraxmaan ciro iyagoona si adag uga qayladhaamiyey halka loo yaqaano lix iyo labaatanka juun oo inta badan ay ku yaalaan mehradaha ganacsi ee magaalada ayaa lagu soo waramaya in maamul kan uu ka wado ololahan burburinta iyo barakicinta isugu jira waxayna tani muddo kooban ku sababtay inay ku musallafaan ganacsiyo isugu jira kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar kuwani waa qaar ka mid ah shacabka hargeysa ah oo warbaahinta la hadlay waana lagu soo guuray un alaabtii waana laga jajabiyey dabkii oo ku jiraana laga jajabiyey dhibaato badan baana loo geys wax nala siiyo horena ma jirto waxaanu ku talagalnay ma jirto anigu saaka waxaan la kulmay anoona ogeysiilaysiin runtii meheradan waa meherad caan ah oo muddo dheer jirtay haddana ogeysiis wax ogeysiisoo laysiiye ma jirto dadkii xitaa waxaana dadka qodhan baa qaylinaya oo dhahaya dacwado wax ogeysiis laysiiye ma jiro xoog baa la yimaado cagafcagaf baa la geliyey xaggay meesha khatar bay gashay waayo dab baa ku jira dab baa ku jira marka sharcigana meeshana saddex mitir baan u jiraa dariiqii in dadkii siduu degan oo ku ganacsanaya goobtii oo saaka usoo kollaay hooyooyin fara badan iyo aabbayaal fara badan oo meeshii ganacsi aan u imaaday ayuunbaa cagaf la geliyey xitaa diyaargaroob lama odhan dad fara badan buu leyrhku saameyn gaadhay oo anaka ayagun buu leyrhku nagu dhici gaadhay oo anaka meherada kula meeshii laakiin waxaasu dardargelina midna noomay sheegin cagaftii unbay nagu bilaabeen markii dambena maxay ahayd toolay gacanka hadal bay bilaabeen maamulada dabadhilifyada ah ee ay gaaladu ka dhisatay waddanka ayaa har iyo habeen sida tan ugu tunta xuquuqda danyarta soomaaliyeed iyadoona maalin weliba warbaahinta lagu arko shacab cabasho ka ah maamuladan riddada ah una geysteen tacadiyo kala duwan mahadsanid cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilgan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu